runtii dhirtu waxay ka baxdaa miyi iyo magaalo intuba waxay si guud muhiimad ugu leedahay ummadda dhammaan meel kastoo ay joogta si gaar ah haddaan u imaano bulshada soomaaliyeed muhiimadda ay u leedahay dhirta markaan tusaale ahaan kuleel dareenno waxaan harsanaa hooska dhirta sidoo kale dhirta waxaan ka helnaa miro iyo dawo intuba dhirta waxa ay qurxisaa deegaanka tacabka beeraha heerkulka ayay hoos u dhigtaa sidoo kale waxay hoy u tahay xayawaanka duurjoogta ah guryaha ayaan ka dhisanaa dhirta qaar ka mid ah waxaan ka samaysanaa alaabta guryaha sida kuraasta miisaska sariiraha iyo waxyaalaha la midka sidoo kale caleenta ama geedaha ka baxdo ayaa waxay soo saartaa caleemo oo waxyaalo badan laga samaysto taas oo aanu ka samaysano inta badan dawooyinka si gaar ah dawooyinka waxaad la socotaa waxa ugu badan oo laga sameeya dawooyinka waa dhirta si guud caafimaad ahaan marka la yidhaahdo dawooyinka afar jiha ayay ka kala imaadaan jihada dawada laga sameeyo dhirta ayaana ugu badan oo ah midda ugu badan ee caalamka la isticmaalo waxaa sidoo kale la yidhahdaa dhirta inay tahay dharka dhulka macnaha uu leeyahay muhiimado badan ayay leedahay muhiimaadka kale ama waxyaalaha kale ay dhirka muhiim u tahay waxaa ka mid ah ama ay u leedahay isbedelada cimilada ayay qeyb ka tahay dhirta waxay sidoo kale nadiifisaa hawada hawada ayay nadiifisaa waxay sidoo kale soo saartaa oksijiinta ayay soo saartaa waxay ka hortagtaa wasaqowga biyaha ayay ka hortagtaa waxay ka hortagtaa nabaad guurka ciidda dhulka inuu nabaad guuro ayay ka hortagtaa